kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiicaan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldowrada dumarkeenna si innaga iyo jiilkai dhaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan markii bandhigan ay ku soo biiraan waxay helayaan internationaly helayaan waxay helayaan inay dalladan ku hoos jiraan waxaa laga yaabaa ganacsato kale oo adduunka ah inay soo dalbadaan muxuu ka beddelayaa bandhigyada caasimadda ka dhaca haweenka leh ganacsiyada yaryar iisooyaalkeedii nololeed maama maryan xaaji cilmi oo ah oo dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka tabintu anigoo hanaa maxamed farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xidhiirta muxuu ka beddelayaa bandhigyada caasimadda ka dhaca haweenka leh ganacsiyada yaryar balse markan sooyaalkeedii nololeed maama maryan xaaji cilmi oo ah oo dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka taariikhdan waxaad ka heli kartaan boogga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariya qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caaisha nuur aadan ayaa inoo eegaysa beledweynahayay ku dhalatay waxayse ku kortay kuna waxbaratay muqdisho waa afada madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladii kacaanka allaha u naxariistee ismaaciil cali abuubakar waxbarashadeeda dugsigii xalane ee muqdisho ayay idleysatay waxbarashada jaamacadda ayay u aaday dalka talyaaniga kuna soo baratay culumta siyaasadda howlaheedii maamulka macalinimada iyo awoodsiinta dumarka kusoo laabashadeeda dalka kadib waxa ay bari ka noqotay jaamacadda ummadda soomaaliyeed mid ka mid ah guddoomiyihii ugu horeeyay ururka dimuqraadiyadda haweenka soomaaliyeed ayay ahayd intii u dhexeysay ilaa kii maryam xaaji cilmi ayaa ka mid ahayd halgamayaasha kaalinta fiican kasoo saaray haweenka ururka s w d o oo la asaasay kii ayaa howsheedii ugu weyn ay ahayd awoodsiinta dumarka iyada oo loo qeybinayo afar waaxood siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo dibadda dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed waxa uu ururku qaaday fariimaha dowladii jirtay xilliga iyada oo loo marsiiyey haweenka soomaaliyeed sidoo kale ururka s w d o ayaa sameeyey dhaqaale ururin shaqo abuuris maalgelin mashaariiceed iyo ka qaybgalka barnaamijyada dhaqaale waxaa kale oo uu ka shaqeeyey dhinaca arrimaha bulshada dhinacyada kaabayaasha nolosha sida waxbarashada caafimaadka iyo kaalmooyinka bulshada halka arrimaha dibaddana uu xiriiro wada shaqeyn la sameeyey kuwo caalami ah oo ay ujeedo wadaag ahaayeen muraaya guddoomiyihii s w d o waxay xilka haysay muddo toban sano ah iyada oo gaarsiisay ururka meel lagu faani karo geesta kale waxa ay ka mid ahayd xildhibaanada baarlamanka dowladii kacaanka shirarkii ay ka qayb gashay sanadkii kii waxa ay ka qayb gashay soona qabanqaabisay shirkii caalamiga haweenka ee qaramada midoobey laguna go-aamiyey horumarinta iyo awoodsiinta haweenka
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna haweenka soomaaliyeed oo tan iyo markii uu dalku galay xaalada adag dusha u ritay masruufka reerahooda waxa ay qayb weyn kaga jiraan xoojinta iyo horumarinta fursadaha dhaqandhaqaale oo waxa ay ahaayeen lafdhabar si buuxda isugu taagay buuxinta kaalinta labada waalid balse ma muuqan barnaamijyo muujinaya kaalintooda oo aan la xaqiri karin inkastoo sannadadii dambe ay jireen bandhigyo aan tiro yarayn oo lagu qabanaya caasimadda haddana toddobaadkan waxaa jiray mid ka mida bandhigyadaasi balse ka weji duwan kuwii hore kaasoo si gaar ah u qoseeyay haweenkale ganacsiyada kuwaasoo isugu jiray kuwooda sare dhexe iyo hooseba waxaana ay ku soo bandhigeen waxqabadkooda maama xirsiye cabdulasiyaad oo ah guddoomiyaha haweenka ganacsatada soomaaliyeed iyo aasaasaha bandhigan ayaan kala sheekaysanay sida ay ku timid aragtidan iyo waxa uu ujeedkiisu ahaa soo dhoweyn kadib ayaan hordhiga weydiinta ah maxaa idinku dhaliyey in aad qabataan bandhig ay haweenka ku muujinayaan hal abuurkooda bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay raadiyo himilo waa dadaalkiinana ma aragta allah idinla garab galo iyo sidaa barnaamijyada haweenka a u qiimeynaysaan barnaamijka inaan qabanno waxaa nagu dhaliyey wax badanaan kasoo shaqaynayay inaan gabdhaha ka dhaadhicino maadaama aan midaysannahay aan barnaamij saasoo kaleeta bandhig ah aan qabano waxaa aniga igu dhaliyey inaan sameeyo aniga waxwaaye waxaan aadaa aniga aada bandhigyada kaleeta oo caalamiga ah marka anaa isweydiiyey maxaa loo aan u qaban lanahay laakiin juhdi badan kabacdi ilaahay wuu noo saqiray gabdhihii waa isku fakarkii waa isla wada qaadanay inaan bandhigii aan qabsano wuuna noo qabsoomay intee in la-eg ayay idinku qaadatay inuu hirgalo bandhigan
bandhigan alxamdulilah ilaahay wuu noo saqiray wuxuu ahaa bandhig aan la filaynin in la sameeyo annagana iska ganacsataan nahay gabdho yaryaraa nagu jiro waa ilaahay wuu noo saqiray asiga dhanba go-aanka markii aan qaadanay waxay ahayd hal asbuuc asbuucaas gudihiis ayuu ilaahay wax walbaba noogu saqiray inaan ku qabano bandhiga fikradda marka ma isbuucaas ayay idinku dhalatay oo aad hore ka bilowdeen mise qabanqaabadiisa isbuucdii ku qaadan hamay may go-aan qaadashada iyo qabanqaabadiisa inaan dhigno go-aanka ah ayaa asbuuc aan ku qaadanay qabanqaabadiisana aan horey u galnay nacam asbuucii aan go-aansanay shaqadii aan hore ka galnay ayaan maaragtay kusoo gabaynay hal asbuuc ayuu nagu qaatay inaan warqadihii soo beridirgareyno inaan howlalkii soo qabanno inaan dadka invitationka casumaadii u dirno hal asbuuc ayay nagu qaadatay laakiin aragtida haa aragtida way ka horeysay sanadkii horeeta oo waxaan rabnay inaan qabanno labaatan labaatankii aan rabnay inaan qabanno oo gabdhaha aan kula raacnay waxaa naga hor istaagay karoonihii iyo inaan la isu imaan karin iyo inaan la howlo lagu shiri karin marka ma ahane fakerka wuxuu soo soconayay ilaa iyo laba sano waayo waxa aan ka shaqaynaynay inaan annaga midowno markaan midownay oo group whatsapp aan samaysanay oo shatigii sharciyadii aan soo samaysanay oo aan isku raacnay hal mowqif hal fakrad aan isla nahay inaan samayno waxawaaye wuu ka horeeyey fakerkan waa ka shaqaynaynay inaan aan qabano wuu ka horeeyey asbuuc maxaa caqabada ah oo aad kala kulanteen intii aada wadeen qabanqaabadiisa sidee soo uga gudubteen caqabadahaas
runtii wuxuu ilaahay uu fududaynayo ayaa fudayd noqonayo caqabado badan annaga hadda ma kala kulmin bas caqabadaha oo ugu weyn waa annaga caqabada annaga dhexdeena ah oo gabdhihii markii wax la qabanayo qarashuu u baahan yahay annaga n g o ma nihin oo qarash ma aragtay ma ka raadsanaynin annaga meelaha hay-adaha iyo n g o ahaan annaga ma u dhaqmaynin annaga ganacsataan ahayn waxaan aan annaga isu sheegnay inaan annaga wax isku dardarsanno annaga magaceena somaali woman business macnaheedu waxa waaye gabdhaha soomaaliyeed ganacsigooda ama ganacsiga gabdhaha soomaaliya marka annaga inaan aan lacaga iska ar aruurino oo annaga aan jeebkeena galno gabaraan waxba bixin karin gabaraan wax bixin karto caqabadahaas yar oo haddana aan ka gudubnay oo aan isla qaadanay isla fahankii gabadhii aan bixin karinana aan dhahna adiga iska dhaaf annagaa bixineyno marka sidaasoo ilaahay noogu saqiray bangiyada oo aan ma aragtay codsiyo u qoranayna weli wax bangi ah oo noo soo jawaabay malahan laakiin awalba inaa annaga waxayna qabsanno maadaama aan ganacsata nahay aan annaga isku qorshaynay waa tahay yaa idinkala soo qaybgalay bandhigan bandhigan waxaan ku casunnay horta ganacsatada waxaan ku casunnay inta ka mudan oo maanta hayso ma aragtay mansabka dowladnimada waxa ugu horeysay oo aan ku casunnay marwada koowaad maama saynab codsigii aan u bandhignayna way naga aqbashay inay gabdhaha ganacsatada ah ay maaragtay soo garab istaagto wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga maaragtay wasaaradda oo haweenka dhammaan inta maaragtay haweenkeenna ganacsigeenna quseeyo haddii wasaarad beere ay tahay hadii wasaaradda ganacsiga ay tahay haddii ay tahay kalluumeysiga haddii uu yahay xanaanada xoolaha haddii ay yihiin intaba waa wada casunnay waxa noo yimid iyo waxaa noo imaanana way iskugu jireen iyo ganacsatadeenii kaleeto oo annaga aan ahayn ma inala wadaagi kartaa xirfadaha iyo hal abuurada ganacsi oo ay soo bandhigeen haweenkii madasha loo qabtay
haweenka madasha loo qabtay horta waxay u badnaayeen gabdho soo koraayo oo hal abuur leh oo hal abuurkooda soo bandhigay oo gabar kastaba iyagoo jaamacadihii kasoo baxay maaragtay oo shaqo la-aan ay jirto ayay gabdhihii waxay keensadeen inay ganacsiga kusoo biiraan gabdhaha mar dhow ayay aas-aasmeen intaasna waxay igala tashanayeen ma aragtay sideen siyana sideen ganacsi u helaa sideen wax u samaystaa sideen marka aniga maamadoodiyaan ahay anigana waa ku saaciday waa talooyinka marka gabdhahaasa ugu badnaay iyo annaga waaweyn ganacsatadeenna waaweyneed wax soo saarkii dadkii dibadaha ka keenaya gabdhihii sisinta dhoofinaya gabdhihii kalluumaysiga ahaay oo kalluunka ganacsanayay gabdhihii maxaanku iraahdaa sameynayay beeyada iyo maaragtay waxyaabaha oo uduga laga sameeyay lubaanta fooxa iyo beeyada iyo malmasha iyo adiga ganacsatadiia waxay iskugu jireen kuwa waaweyn iyo kuwa kuwa dhexe iyo kuwa maaragtay yaryar iyo kuwa waaweyn saddexda qeyb oo ganacsiga uu ka jiraybo saddexdaba way joogeen waxa ugu badan oo ugu badan oo aad aan uga mahad celina gabdhaha yaryarka ah oo maaragtay anigana aan ku faraxsanahay inaan aan aan aan bandhigyadooda bandhigyadan ayaga ay ku faa-iidi doonaan waa gabdhaha hal abuurada leh oo soo bandhigay miisaska waxaa hadda wada saaran sawiradooda tviyada haddii laga fiiriyo waa waa laga helaa marka sidaas waayo dabcan waxay u badnaayeen kuwa hale markaasi ganacsi yaryar sidaa sheegtaba ma heleen ballanqaadyo sare loogu qaadaya ganacsigooda
maasha allah waxaa khudbad qurux badan noo soo jeedisay marwada koobaad wadanka marwada waxay u ballanqaaday gabdhaha ganacsatada ah kala ballantay wasaarada rugta ganacsiga iyo maaragtay wasaarada ganacsigaba in sanad walbaba labaatan gabdhood la maalgeliyo arintaasaan rabnaa anagana inaan xoogeyno oo ma aragtay dhinacaas aan gabdhihii aan ka xoogeyno marka ballanqaadka ugu weyn oo la helay waxawaaye haddii ma aragtay marwadii koobaad ay dhahday waa in sanad walbaba labaatan gabdhood la maalgeliyaa aada iyo aad arin u dhowaaye waana ma aragtay ku faraxsannahay dhawaaqaas masanadle ayuu noqon doonaa maadaama aad qabateen markii ugu horeysay bandhigan bandhigeenna sanadle ayuu noqon doonaa waana soo sheegi doonaa hadda anaga bandhigeenna markii aan go-aanka qaadanay inaan dhigno iyo markii aan dhignay hal asbuuca u dhexeysay laakiin si laisku diiwaangeliyo inta ay ku yimaadeen shalay in ka badan ay yimaadaan waxaan samayneynaa sanadlu noqona waxaan samayneynaa laba bil ka hor ayuu ku jiraa oo lasii sheega oo laissii diiwaan gelinaa oo ma aragtay insha allah sanad walba wuxuu noqonaa bandhiga gabdhaha haweenka soomaaliyeed in uu ka dhaco magaalada muqdisho maamixirsiye maadaama wadanka hadda uu kusoo batay gaar ahaan muqdisho gabdho badan oo hal abuuro leh oo ganacsiyo yaryaroo kala duwan leh qaar guryahooda kusoo bandhigta iyo qaar markaasi goobo ganacsi kuleh intaba sidee markaa ugu wada mideyn kartaan ama ay ugu soo wada muuqan karaan bandhigaasi sanadlaha aad qorsheynaysaan maadaama ay daladii hoos fadhiyaan gabar kasta waxaan ku boorinaa oo ganacsi leh oo shati ganacsi haysato inay nala soo xiriirto waa diiwaangelinaynaa annaga laftirkeen ganacsigeena ganacsiyada yaryar kaleeto waa wixii ilaahay naga soo qaado waa ku tabarucnaa waxa ugu weyna waxawaaye talada marka adiga talada ilaaha talada toosiyo ilaahay talada hanoo toosiyo marka talo lagu siiyo taladaas aa ku najaxdid lacag lagu siiye faa-iida malahan talo in lagu siiyaa ka qiimo badan marka gabdhahaas way soo muuqanayaan kuwa hadda ku jirana wayba ku jiraan kuwa aan ku jirina waxaan idin leeyahay nala soo xiriiri bejaa jiro waxaa jiro whatsappaa la leeyahay twitteraa la leeyahay marka la soo xiriira somaali woman business lasoo xiriira waa laydin diiwaangelinaa maaragtay shuruucdii iyo waxaa laydin tusinaa iyo talooyinka laydin siinaayo almuhiim annaga wadankeena soomaaliya waxawaaye bandhigyadan oo kale weli ma ka dhicin marka inaan gacmaha isqabsanaan ka shaqaynayna insha allah bandhigyan oo hadda bilowga ka ah ee wadanka oo aad samayseen gabdhaha markaasi ganacsiyada leeyahay hadda soo bandhigay iyo kuwa rajeynayba inay kasoo muuqdaan sanadada xiga sidee ugu noqon kara ayaad is leedahay dhiirigelin oo kale dhirigelinu u noqonaa gabdho badanoo waxaa jiro aan ma aragtay ganacsigooda la aqoonin oo ama saaxiibdeed iyo gabadha dariskeeda iyo gabadha jaamacadda iskala soo baxeen iyo bes yaqaanaan oo nacam local ah laakiin markii bandhigan ay kusoo kusoo biiraan waxay helayaan internationaly helayaan waxay helayaan inay daladan ku hoos jiraan waxaa laga yaabaa ganacsato kale oo adduunka ah inay soo dalbadaan ay dhahaan mathaal ahaan hade saliidaha anaga qumbaha wadankeena qumbaa ka baxo saliida qumbaha ahna adduunka qaaliyay ka tahay saliida looska looskeena waa wadanko ka baxa qaaliyay ka tahay waxaa laga yaabaa kambaniyo kaleeto oo wadamada adduunka ah oo kale ku firiirsan inay bandhigaas ka arkaan meesha ka arkaan ay kusoo raadiyaan ay talooyin ku siiyaan ay ku dhahaan warshad noocaasaan haynaa naga gado qiimo jabanaan kugu siinaynaa waa ku siinaynaa noo soo yaryaray noo soo cadeey oo aniga markaas la isoo maro oo ma aragtay la yiraahdo waxaan waxaa la siinoyaa gabdho ganacsato ah marka dalada wax badanay ka faa'iidayaan gabdhaha ganacsatada insha allah waa tahay maam xirsiyo sidii aad qorsheynayseen ma idinkugu soo idlaaday marka maasha allah sidii aan qorsheynaynana wuu noogu dhacay si ka fiicanna wuu noogu dhacay ilaahay wuu noo saqiray alxamdulilah hadda marka ugu dambeyn maxay tahay rajadiina maxaase talaa oo aada bixin lahayd alxamdulilah rajadeenna aaday u fiican tahay waana sii weynaatay gabdhihii maaragtay bandhigan ka hor niyadooda waa waa iska jiitamayeen lacagta qarashay ku bixinayaan ma ka baxdaa ganacsiga ma iska dhaaftaa ma samaysaa ee ahayd laakiin hadda iyo wixii ka dambeeyo in ganacsiga lasoo gala ma ahane ma filaayo in gabar ee hadda kadib ay ku fikirto ganacsigan ka baxaa taladaydana ma ahan inay ganacsiga ka baxdo iyadoo ilmaheeda haysato ayaa la rabaa inay ganacsato waxaan kaleetoon tal ahaan aan u sheega anaga wadankeena soomaaliya marka dibadaha aan jirno aniga markaan aado turkiga ama imaaraadka aan aado oo aan qaado moos waa nalala yaabaa waxaana la yirahdaa idinka wadankiina se ugu ganacsateen idinka wadankiina waaba dagaalaa ka jira idinka wadankiina se ugu ganacsateen aniga arrimahaas waa kasoo horjeeda anaga wadankeena nabad waaye cilad ma qabno beeraheena waa noo shaqeeyaan muuskeena iyo qudaarteena beeraha way nooga soo go-aan ma aragtay magaalkeena waa waa waa la dhex socdaa waa la shaqaysanaya waxaan ganacsi waaye marka waxaan rabaa inaan ka baabi'iyo ganacsatada kaleeto ee annaga aan xiriirada wada leenahay hadalkooda ah soomaaliya waa imaan lahayn laakiin amni ma ahan marka lagu dhahayo soomaaliya amni waay waana la imaan karaa waana laga ganacsan karaa waana bandhigna waa lagu samayn karaa waxaan rajaynaa bandhigyada kaleeto inaan casunno carabaha iyo turkiyiinta iyo maaragtay dadka oo rabo inay maaragtay bandhigyada soomaaliya danaynayo inaan ku casunaanba rajaynaynaa oo aan annaga markaan baxno ayagaana casumi jiray waa baxaynay imaaraadkao kaleeto waa nala casumaa waa baxaa tigidaan goosanaa hoteelaan ijaaranaa buudkiyaan aan lacag ka bixinaa bes waxayga in meeshaas lagu arko sidaasoo kaleetaan waxaan rajaynaynaa annaga in naloo yimaado soomaaliya la yimaado oo ma aragtay bandhigyadii soomaaliya lagu qabto oo adduun weynaha waxay haayaan ayaga ay soo qaadaan anaga noo keenaan en dhaha naga gata warshadaana haysanaa birtaana hay makiinadaana haysanaa kan kalluunka shiidaa kan saliido sameeya warshadahana haysanaa waxaan hana laga gato kosomaatikada dharka waxyaabaha anaga wadankeena warshado loo u baahan yahay hadda kheyraadka wax walba waa haysanaa marka sidaasaan rajaynaynaa waxaan leeyahay yaan la niyad jabin nin i naagba ganacsiga ilaahayaa barakeeyey ilaahayaan ma aragtay noo barakeyna nabiga caleyhi salaatusalaama u duceeyey annagana aan isu duceyno ganacsigeenna inuu ilaahay noo barakeeyo sadaqa ganacsi ha laga bixiyo sekada ha laga bixiyo waxyaabaha diintana lagu sheegay in ganacsiga laga bixiyo haddii laga bixiyo ganacsigaas wuu bulaalaa wuuna fiicnaanaa marka yaa la niyad jebin gabdhahana waa waa maamadoodanba ahaba ayagaan kor u hayaa wiilasha iyo iyo iyo da-da kaleeto oo da-deyda iyo odayaasha iyo ganacsiga guud oo waaweyn intaba waxaan idin leeyahay ganacsiga ha la xurmeeyo horeyna ha loo socdo wuu barakaysan yahay
aad ayay u mahadsan tahay maamo xirsiye cabdulla siyaad oo inoogu marti ahayd barnaamijkeena intaa ayaanu ku soo afmeerayaa intaaan barnaamijkan ku lacayna ku kulmi doonno waxaana idin leh nabadiino